الحمd للh رب العاalمين والعاaqبة للمتقين ولا عdوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبيinا محمد وعلى آله وصaحبه وسلم تسليما كثيirا waa dersigeenii labaad ee kamid ahaa duruusti aynu kaga hadlaynay شhakhصiyaة المسلم inagoo sheegnay duruusta hore inay noqon doonaan hordhac ku saabsan diin lislaam xaqiiqadeeda maxaasinteeda iyo wanaagyadeeda iyo khasaa'ista iyo mumayizaadka ay leedahay darsigeenani waxa uu ku saabsan yahay khasaa'is lislaam wa mumayizaatuhu diin lislaam waxyaabaha ay la gaarka tahay kana sooca diimaha iyo mabaadida kale waxaynu ku bilaabi doonaa khasaa'istaas iyo waxyaabaha diinulislaam ay kaga soocan tahay diimaha kale waa diin rabbaaniyat lmasdara halka ay ka timi waa xagga ilaahay subxaana wa tacaala waxaanaynu odhan karnaa maanta ma jirto diin ama mabda ama fikir arrinta noocaasiyo la wadaaga diin lislaam kulu ma fi diin lislaam fahuwa min rabbi alcaalamiin qodob kastoo ka mida qodobada diinta islaamka si dhaba uga mid ah waa mid ka yimi xagga rabbi subxaana wa tacaala waxaynu ognahay masaadir duuni lislaam inay tahay laba ilaaha diinta islaamku ay ka maaxdo ee cilmigeedi iyo camalkeedi iyo caqiidadeedaba laga qaataa inay laba yihiin masara koobaada alqur'aan alkariim waa hadalkii ilaahay subxaana wa tacaala malaku jibriil ilaahay uu ka maqlay kadibna uu soo gaadhsiiyey nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam sidaa la ysugu soo dhiibdhiibay oo jiilba jiil uu ka dhaxlay qodobka labaad ama masderka labaadna waa axaadiidu nabiyi caleyhi salaatu wasalaam waa axaadiista rasuulka caleyhi salaatu wasalaam laga soo tabiyey laga soo wariyey ee dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la noolaa ee la jooga ay ka maqleen ama ay arkeen isagoo camal ahaan u sameynaya ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa lagu sameeyey ama laga yidhi ee rasuulku aanu diidin waxaynu ogsoonnahay mastarka koowaad oo alqur'aan alkariim inuu yahay mid maxfuuda miduu ilaahay subxaana wa tacaala ilaaliyey oo sidii ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu hadlay ee malaku jibriil uu ilaahay uga maqlay ayuu qur-aanku ilaa maanta u yaallaa waxna laguma dari karo waxna lagama saari karo waxna lagama bedeli karo ilaahay baa subxaana wa tacaala ballan qaaday inuu ilaalinayo inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu la xaafiduun ilaahay wuxuu ihi qur-aanka anaa soo dejiyey aniga ayaana ilaalinaya arrintaasina waa mid waaqicii ah oo qur-aanku luqadii uu kusoo degay oo aluqa alcarabiya ayuu weli ku qoran yihi mana jiro kitaab xataa kutubtii hore ka mid ah oo luqadii uu kusoo degay weli ku qoran laa tawraat walaa injiil walaa kitaab kale waa kitaabka qure luqadii ilaahay uu kusoo dejiyey ee ilaahay lagaga maqlay weli ku dhigan waaqaca marka la eego kitaabka qur-aanka ah ilaahay baa subxaana wa tacaala ilaaliyey oo haddii la ysku dayo in la bedelo dadka muslimiinta ah xataa laga yaabo qur-aanka macnihiisa inaanay aqoon ayaa markiiba bedelkaasi lagu sameeyey qabanaya bal asibyaan fi lkataatiib carruurta yararo qur-aanka xifdisan ee malcaamadaha bilowgaa dhigta ayaa markiiba soo saaraya xataa hadduu dhaco khata maطbaci madbacad musxafka daabacaysaa ay wax khalado iyadoon looba kasinba markiiba arrintaa waa lasoo saaraya waa lasoo qabanaya hal musxaf hadduu khaldamo si khaldan loo dhigo loo qoro markiiba muslimiintu way ku baraarugayaan bal waxaa dhacday nin yahuudi inuu isku dayey inuu qur-aanka wax ka bedelo wuxuu u geeyey qur-aankii wuxuu ka bedelay niman waktigaa madbacadii ka dhignaa la odhan jiray annusaakh oo iyagu u naqlin jiray oo qofka doono kitaab u guurin jiray oo gacantooda ugu qori jiray kutubtana iyaga laga iibsan jiray kii u horeeyey baa markuu saa u eegay markiiba dareemay waxa qur-aanka ka bedelan canuuftiisa ayaa uu dib u liqay oo wuxuu yidhi kitaabka isbedelkii aan ku sameeyey musaakhda ama kuwa wax koobiyeeya ay soo saarayaan kitaab wax laga bedeli karo haba yaraatee maaha cid kastoo isku dayda qur-aanka inay wax ka bedelaan ama ku daraan ama ka saaraanna arrinta noocaasiya fashal ayay uga dhaadhacaan waayo ballanqaad ilaahay baa meesha yaalla oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka inuu ku ilaalinayo sidii uu kusoo degay cidina aanay waxba ka bedeli karin waxaa dhacda mararka qaarkood qiraa'o ka mid a qiraa'aadkii qur-aanku uu kusoo degay oo waddanka aan laga aqoon tusaale ahaan waddankeena oo kale mar waxaa dhacda in la keenay musxafyo ama kitaabo qur'aana waa qur'aankii oo wax ka khaldani ma jiraan laakiin qur'aanku wuxuu leeyahy qiraa'aad badan sida la yaqaan waddankeenna waxaa caanka ah qiraa'adan waxa weeyaan xafs can caasim taas ayaa laga akriyaa waddamo kale waxaa jira qiraa'ad kale oo qur-aanku uu kusoo degay iyagana laga akriyo waddamo qiraa'adka o dhan laga yaqaanaana waa jiraan marka waxaa dhacday in la keenay waddankeena kutub qur-aan ah laakiin qiraa'ada ku qorani aanay ahayn ta waddankeenna caanka ka ah ee dadkeenu inta badan qof qiraa'adka si gaara u bartay mooyaane qur-aanka ay ku xifdiyaan waxaa dhacday dad fara badani markay akriyeen ee masaajidada qaarkood ay ku arkeen inay markiiba yidhaahdeen waa maxay kitaabkan bedelani way qiraa'adii ay yaqaaneen baanay ahayn sidaasi ayaa ilaahay subxana watacaala kitaabkiisa u ilaaliyey sidii ilaahay uu kusoo dejiyeyna weli uu u yahay waxaad odhan kartaa kutubta kale ee ilaahay uu soo dejiyey sida towraad iyo injiil iyo zabuur miyaanay sidii ilaahay kusoo dejiye aanay ahayn oo iyaga laftooda aan la odhan karin waxay leeyihiin rabbaaniyat lmasdar sifada iyo tilmaanta qur-aanka way la wadaagaan jawaabtu waxay tahay maya ma jira kitaab sidii ilaahay kusoo dejiyey ilaa maanta ah towraad iyo injiil oo labada u caansana maantana adduunyada ay joogaan dadle waanu haysanaa oo alyahuud wanasaara mid sidiisii ahi ma jiro uyira wabudil xataa luqadii ilaahay uu kusoo dejiyey maanta kuma qorna wax kala daaya waxna waa lagu daray waxna waa laga saaray waxaad odhan kartaa arrintaa muran baa laga keeni karaa oo yuhuudda iyo kiristaanku waxay odhan karaan kutubtayadu waa sideedii waxba lagama bedelin maxaa markhaati u ah in wax laga saaray waxna lagu daray waxna laga bedelay wax markhaati u ah annusakh almawjuuda almaطbuuca min hadi اlkutub mukhtalifa nuskadaha ama koobiyada la hayo ee kutubtaa kamida ee daabacan ayaa laftoodu iskhilaafsan oo taariikhihii la daabacay marka dib loo raaco kala duwanaasha ayaa ku jira oo taariikh kii taariikhda hore la daabacay wax ku qoraabaan kan ka dambeeya aan ku qorayn wax si ugu qoraa ayaa sidii aan ugu qorayne si ka bedelan ugu qoran taasina waa daliil cad oo waaqici oo tusinaya taxriifka iyo tabdiilka iyo takyiirka iyo ziyaadada iyo nuqsaanta kutubtaasi waxa weeyaan lagu sameeyey masterka labaad ee diinta islaamku ay leedahay waa axaadiista nebiga aleyh isalaatu wasalaam axaadiista nebiga lafteeda ilaahay baa ilaaliyey maadaama ay tahy meel diinta laga qaato sharaa'icda lagala kulmo caqiidooyinka laga faa'iideysto axkaamta iyo mucaamalaadka iyo cibaadaadka iyo akhlaaqda aadaabta iyo dhaqamada laga barto oo ilaahay wuxuu tilmaamay inay tahay nooc labaado waxyiga ka mid ah wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waxaanu ilaahay ku ilaaliyey axaadiista nebiga waxaa loo yaqaano sanadka oo ummadda nebi maxamed ay la gaartay ummadaha kale sanad ma laha waxay nebiyahoodii ka soo warinayaan ama culimadoodii hore tixraac ma laha waa la yidhi mooyaane cidda ka maqashay ee kasoo tabisay iyo ciddaa cidda kasoo tabisay lama hayo laakiin diinulislaam waxay la gaartahay waxaa loo yaqaano asanad sanadka oo ah silsiladaa dadka kala dambeeya oo warkii nebiga calayhi salaatu wasalaam laga maqlay midba miduu u dhiibay midba miduu ka maqlay midba miduu ka soo wariyey ilaa axaadiistu ay gaadhay waktigii diiwaangelinta ee kutubta la yaqaan ee caanka ah dawaawiin sunna sida bukhaari iyo muslim sunanu atirmidi wa sunan abi daawuud wa sunan nasaa-i wa sunan ibni maaja iyo masaaniidda musnadu axmed iyo kuwa lamidka iyo macaajimta sida macaajim abaraani ilaa lagu diiwaangeliyey rag baa soo kala warinayay kala warintaasi waxay leedahay shuruud adag oo haddii laga waayo warka iyo xadiiskaa nebiga laga soo tabiye aan la aqbalahayn horta nin waliba ninka uu kasoo tabinayo ilaa laga gaadhayo saxaabigii nebiga kasoo wariyey waa inuu ka maqlay waa in la og yahay taariikh ahaan inuu ahaa sheekhiisii uu axaadiista ka qaadan jiray ee axaadiista uu ka dhegaysan jiray uu ka maqli jiray oo haddii tusaale ahaan aynu aragno xadiis sanadkiisii markaynu eegnay laba nin oo kala warinaya aanay isku casriba ahayn oo tusaale ahaan nin kamida atbaacu taabiciin raggii taabiciinta soo gaadhay laakiin aan saxaabada soo gaadhin ayaa saxaabi ka warinaya waxaa le xadiiskaasi maqbuul mabaahaba waayo ninkani kanuu ka warinayo waxba kama maqalba qofkuna war ciddii uu ka maqlay cid aan ahayn uu ka warinayo ama ciddii laga soo wariyey cid aan ahayn isagu uu ka warinayo laga aqbali maayo itisaalu sanad baa la dhahdaa waa shardi caana wey waa inuu sanadku xidhiidhsanyo mid waliba kanuu ka warinayo u ka maqlay waxaa kaloo shardi ah nin waloo kamida ragga ku jira silsilada kala warinaysa xadiiska inuu yahay mid looga qaateena oo marka diintiisa la eego mid warkiisa la aqbali kara ah oo hadduu beenaalo yahay lagu ogaaday inuu nebiga been ka sameeyo ama sheekada iyo warka dadka dhex maraya beenuu ka sheego ama uu yahay qof faasiqa oo lagu yaqaano dembiyada waaweyn oo sharkiisu uu ka badan yahay khayrkiisa iyo wanaaggiisa iyo toosnaantiisa xadiiskaa uu soo warinaya la aqbali maayo waa kansal waayo ilaahay wuxuu ina amray ciddii looga qaateyna warkooda inaynu aqbalno ciddii aan looga qaateen ahayna maya ciddii aynaan garanahayna maya xataa haddaan qofka xumaan lagu ogeyn laakiin aan la garanahayn xaalkiisa warkiisa lama aqbalo ama nebiga ha ka soo wariye ama cid kale ha ka wariyaba yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqu binaba-in fatabayanuu waxaa iyaduna shardi ah oo ninka xadiiska soo warinaya loo shardiyaa inuu yahay mid dabdi leh qof wax weeleyn kara inuu yahay oo wixii uu maqlay sidiisa u hayn kara dabdiguna waa laba nooc ama xifdigu dabdu kitaab iyo dabdu sadri inuu laabtiisa ku hayn karo oo mar alaaliya markuu u baahdo uu sheegi karo iyo inuu kitaab ugu qoran yahay kitaabkiisaasina uu ilaashan yahay oo cid farafaraysa wax ku darta ama wax ka bedeshaa aanay jirin haddii taa laga waayo ninku diintiisu haba fiicnaato laakiin xifdigiis iyo weyleyntiisu aanay fiicnayn oo xifdigiisu uu liito ama uu yahay qof dhoohan ama kafladaysan oo warkii uu maqlay si kale u qaadanayo hadhow markuu sii warinayo si kale u sheegaya isna xadiiskiisa lama aqbalo waxaa kaloo la shardiyaa ninkan xadiiska warinaya ragga isaga lamidka ama kaba wanaagsan diin ahaan iyo xifdi ahaan ee xadiiska la warinaya waa inaanu khilaafin oo xadiiskii isku si waa inay u wariyaan waa inaan markaa sanadka xadiiska lagu ogaan waxaa loo yaqaano cilada oo macnaheedu uu yahay ninkaa warinaya haba noqdo nin looga qaateen oo xifdina lahaa xadiiskaasi mararka qaarkood waxaa dhici karta inuu ku khaldamay khaladkaana waxaa kashifi karoo soo saari kara dadka aqoonta xee xeesha dheer uleh cilmul asaaniid cilmiga sanadka iyo xadiiska waxaa dhici karta isagoo ah hiqo looga qaateen xifdigiisa iyo weeleyntiisuna ay xoog badan tahay in mararka qaarkood uu khaldamo waa sida lacagtoo kale waxaa laga yaabaa in kun dollar laguu dhiibo boqol dollaro fojeri uu ku dhex jiro oo boqolkaa dollar adigu aanad waxba ka garanahayn dollar hagaagsan inaad u haysato laakiin dadka sayaarifada ee lacagta yaqaana lacagta ka shaqeeya saa markay indhaha u saaraan ama ay faraha ugu taabtaan bay garanayaan marka culimo waxaa jira aqoonta xadiiska heerkaasi ka gaadhay marka hamoodin marka xadiis nebiga laga warinayo inuu yahay war la yska sheegayo un waa warqaabka noocaasiya loo soo wariyey oo shuruuddaa adag aqbalistiisu ay leedahay oo haddii laga waayana aan la aqbalahayn dadka qaarkood aan cilmiga xadiiska aan aqoon u lahayn ayaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan muddo dheer baa ka soo wareegtay waktigii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu noolaa markaa siday ku dhici kartaa hadalkii nebi maxamed waktigaa uu yidhi ama ficilkii uu sameeyey ilaa maanta inuu sidiisii yahay si ay ku dhici karta waa sida aan kuu sheegi weyey waa in qaabka noocaasiya loo soo wariyo la isugu soo dhiibdhiibo ee ma aha in laleeyahy nebigaa yidhi oo yaa ka maqlay la garan maayo sidaasi ma aha cilmigaa sanadku waa cilmiga ilaahay uu ku ilaaliyo xadiiska nebiga walihaada badhan culimada qaarkood alisnaadu min addiin walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaa sanadku diinta ayuu ka mid yahay silsilada ragga ah ama dadka ah kala dambaysa ee xadiiska soo warinaysa haddaanu sanadkaasi jiri lahaynna qof waliba wuxuu doonaa buu iska odhan lahaa nin waliba intuu halkaa iska soo istaago amadada kursi ugu soo fadhiisto odhan lahaa qaala rasuulu llah rasuulki ilaahay baa sidaa yidhi laakiin waxaa hor taallo markiiba soo xidhaysa beenaalaha ayna sanad yaad ka maqashay adigu kaad ka maqashay yuu ka maqlay ilaa rasuulka calayhi salaatu salaam laga gaadhayo dadkaa kala maqlee kala wariyey shuruuddii lagu aqbali lahaa warkooda ma leeyihin beenaal oo dhami markaasuu warkiisu soo afgo soo afgo-aya oo uu fashilmayaa waana sida ay ku fashilin jireen culamaa lxadiid kuwii la odhan jiray alqasaasuun qasaasiintu waxay ahayn kuwo aan aqoon lahayn laakiin dadka wacdiya wakti walbana waa jiraanoo cid baa matasha wakti walbana axaadiis bay iska sheegaan haddaad weydiiso aad tidhahdo xadiiskan xagguu ku yaalaa ama yaa wariye garan maayo isagu wuu la macaanaaday un xadiisku oo wuxuu noqday xadiis dhagaha dadka markuu ku dhaco raad yeelanaya oo soo jiidanaya dadku ay jeclaysanayaan dabeetana wuu wuu iska sheegaya wakti walba waa jireen kuwaas waxay ku fashilmi jireen marka la dhaho xadiiskan sanadkiisa sheeg yaa wariyey kitaabkeebuu ku yaalaa sanadkiisu sax ma yahay halkaasuu arrinkoodu kusoo afgoi jiray oo ku fashilmi jireen culimaduna dadka noocaasa oo iska wariya axaadiis aanay garanahay nabiga calayhi salaatu salaam inay ka sugnaatiyo in kale dadka waa uga digi jireen magacaasay lahaayeen xataa dowladaha islaamku waa xidhi jireen cumar ibn cabdilcasiis oo kale oo isaga laftiisu ahaa amiirulmuuminiin culamada xadiidkana ka mid ahaa nimanka kasaasiinta jeelka ayuu dhigi jiray uu xidhi jiray waayo waxay nebiga calayhi salaatu salaam ka warinayaan oo dadkii diin ahaan ay ugu sheegayaan waxaanay garanahayn sidaasi ayay ku tahay diin lislaam rabbaaniyat lmasder waxaa ka mid a waxyaabaha ay la gaarta gaarka tahay diin lislaam ee ka sooca diimaha kale iyo mabaadida kale ha noqoto mid markii hore ilaahay soo dejiyey oo dabeetana tagyiir iyo taxriif bedelis iyo doorini ay ku dhacday ama ha noqoto mid ay dadku sameeyeen waxaa ka mid a sifaadka iyo tilmaamaha diinulislaam ay la gaarka tahay waxaa loo yaqaano alcaalamiya waa diin caalami ah maaha diin ay qola gooni u leedahay xataa insigu gooni uma laha jin iyo insi baa xataa wadaaga iska dhaaf qolo insiga kamid inay gooni u yeelato maaha diin la odhan karo carab baa leh ma dadka cadcad baa leh ama kuwa madmadow ama reer hebel baa iska leh ma aha diin le xuduud juqraafiya le xuduuddaa kama tallowdo ama xuduud zamaaniya oo la leeyahay waktigaas ayay ku eg tahay waktigaa ma dhaafto waa diin caalamiya oo ilaahay subxana wa tacaala caalamka o dhan ugu talagalay nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa khatamu nabiyiin kii ilaahay uu ku khatimay rususha iyo nebiyada sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay ma kana muxamadu aba axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wakhatama nabiyiin nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa nebiya bacdi nebi aniga iga dambeeya ma jiro maadaama nebi ka dambeeya aanu jirin oo dadka wax gaadhsiinaya ilaahay wuxuu ka dhigay diinulislaam diin caalamiya oo ummadda nool oo dhan laga bilaabo maalintii nebi maxamed ilaahay uu soo u waxyoodu soo diray ilaa maalinka uu qiyaamuhu dhici doono diinta shaqaynaysa caalamkao dhan ka shaqaynaysa ee ay tahay dadka joogo o dhami inay qaataan waa diin lislaam waxaa taasi u daliila alqur'aan alkariim ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi isagoo nebi maxamed ka warramaya wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas dadkao cid gaara kumaanaan dirin dadkao dhan baanu kuu dirnay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin waxaa kaloo ilaahay u amray inuu yidhaahdo inii rasuul llahi ilaykum ya ayuha nnaasu inii rasuulu llahi ilaykum dadow waxaan ahay rasuulkii ilaahay ilaahay baa dhammaantiin baa iisoo kiin diray ilaahay kitaabka qur-aanka markuu ka warramayo wuxuu tilmaamay inuu yahay kitaab caalamiinta o dhan u digaayo cid gaar aan u digahayn tabaaraka aladii nazla furqaana calaa cabdi liyakuna lilcaalamiina nadiira waa caalamiinta oo dhan xata aljin wاlins jinka xataa ayaa soo gelaya insi oo dhan ayaa soo gelaya ilaahay subxaana watacaala waxa uu ka dhigay islaamka diintaa dadka oo dhan ku socota cid cid ka sheegan kartaa ma jirto odhan karta diintan annagaa gooni u leh oo naloo soo dejiyey qowmiyad qaran dad waddan degan kuwa midab gooniya leh ama luqad gooniya ku hadla arrinta noocaasi waxa u yeeshay diin lislaam qiimo gooniya waana min maxaasin lislaam waa qodob ka mida qodobada muujinaya wanaagga ay leedahay diin lislaam waxaan la yaqaanaa maanta dadka diin lislaam haystaa nooc walba way leeyihin fihim alcarabiy wa fihim alcajami wafihim alabyad wafihim alaswad wa fihim man yatakalam bimukhtalif lugaat waxaa ku jirta carab iyo cajam waxaa ku jira madow iyo cadaan waxaa ku jira kuwa luqado iyo afaf kala duwan ku hadlaaya waladii yajmacuhum huwa diin lislaam wa anahum muslimuun waxa kulmiyaana waa diinta islaamka inay haystaan iyo dhammaantoodba inay yihiin kuwa muslimiina mulxidiinta qaarkood kuwa alla dafirka diin ka dhigtay iyo kuwa calmaaniyiinta ah ayaa waxa ay dadka muslimiinta ah xaaladaha qaarkood ku caayaan inay haystaan waxay carabi leedahay wa hada laa shaka kadib laa wujuuda lahu shay kuma jiro taasi inay been tahay aan waaqica ka jirin muslimiintu waxay haystaan waa diinta munazalka ilaahay u soo dejiyey waxay carabi gooni u leedahayna maaha haddii nebi maxamed alayhi salaatu salaam carab uu ka dhashay kollay nebi kastoo ilaahay soo diraa cid muu ka mid noqon lahaa oo ilaahay nebi malaaigana basharka uma soo diro nebi jinana ilaahay uma soo diro mid iyaa kamid ayuu ilaahay usoo diraa kaasina kollay cid umuu ka mid noqonaya laakiin nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam ha noqdo nebiyan carabiyan qur-aankuna luqa alcarabiya ha ku soo dego laakiin cidda uu ku socdaa ma aha ama uu ku wajahan yahay ama ilaahay uu soo dejiye diin uu uga dhigay carab oo qura maaha carabina dadka kama xigaan walihaada taarikhda islaamka marka dib loo raaco culamaa lislaam gaar ahaan kuwii qur-aanka caanka ku ahaa iyo kuwii axaadiista nebiga alayh salaatu salaam xifdigeed iyo warinteeda caanka ku ahaa in badanoo kamidi waxay ahaayeen caajim aan carabba ahayn kutubta xadiiska ee maanta la yaqaan in badanoo kamid a haddaanay inta u badan ba ahayn culimada qortay waa culimo aan carab ahayn ee xadiistii nabiga alayh salaatu wasalaam ku ururisay marka arrinta noocaasi waa arrin qofka muslimkaa ee caqiidiisu ay saxan tahay ee aqoon u leh diintani inay tahay diinun caalami waa arrin aan raad ku yeelanahayn marka la dhaha carab baad daba socotaa ama afkaartii carabta ayaad sidataa waxaa ku filan qofka muslimki inuu yidhaahdo waxaan sitaa oon daba socdaa oo aan ilaahay ku caabudaya diintu ilaahay soo dejiyey waxaad ogsoon tahay carabi inay ahaayeen dadkii mucaaradadii u adkeyd rasuulka calayhi salatu salaam kala hor yimi ee af iyo adin intaba kula dagaalamay maantana in fara badan oo kamid ahi ay gaalo yihiin oo aanay muslimiinba aanay ahayn marka haddii ay tahay waxay carabi leedahay carab oo dhan baa aqbali lahayd carab oo dhan baana ka midaysnaan lahayd cajam oo dhamina waa ka madhnaan lahaayeen marka waaqaca la eego waa diin ilaahay subxaana watacaala caalamka oo dhan uu usoo dejiyey waxaa ka mid a sifaadka iyo tilmaamaha ay leedahay diin اlislaam ashumuuliya waa diin ballaadhan qodob wal oo qodobada nolosha ka midana taabatay meel haba yaraatee ay ka tagtayna aanay jirin waanzalnaa ilayka alkitaaba tibyaana likuli shay ilahay wuxuu tilmaamay kitaabkan inuu soo dejiyey isagoo wax walba caddaynaya kitaabku dadka qaarkood waxay yidhaahdaan kitaabka qur-aanka iyo axaadiista nebiga wax walba laga heli maayo markaasaa markiiba wax laga inay kuusoo qabtaan mas'alo a masalada aayadee baa sheegtay ama xadiiskee baa sheegay arrinta noocaasi waxay ka dhalatay jahli qofku uu kaga sugan yahay kitaabka iyo sunuhu siday axkaamta u tusiyaan kitaabka qur-aanka ahi axkaamta iyo masaa-isha laba siyaabood midkood buu utusiya ta koobaad waxa ay tahay inuu si cad u sheego masalada magaceediiba uu sheego sida zinada iyo khamriga iyo ribada iyo waxyaabaha la xaaraantimeeyey salaada iyo soomka iyo xajka iyo kuwaa la waajibiyey taasi way caddahay iyadu waana ta dadku ay wada yaqaaniin ay wada fahamsan yihiin inay tahay qaab uu qur-aanku axkaamta u sheego qaab labaad baa jira dadka in badan oo kamidi laga yaabo inay jaahiliin ka yihiin qaabka labaad wuxuu yahay inuu qur-aanku sheego qaacida caama qaacido guud qaacidadaasi oo masaa'il tiro badan ee hoos imanayso waana wax lagu yaqaano culuumta kale xataa ee culuum islaamiya diiniya aan ahayn cilmi waliba wuxuu leeyahay noocu doone cilmigu ha noqdo cilmu lfiziya cilmu lkimiya cilmu riyaadiyaat cilmi waliba wuxuu leeyahay qawaacid caama tandariju taxtaha masaa'ilu kaiira qaacidooyin guud oo masalooyin fara badan ay hoos yimaadaan markaa qur-aanku wuxuu leeyahay qaacidooyin guud oo masalooyin badan oo laga yaabo qaarkood waktigan aynu hadlayna inaanay dhicin lakiin qabla qiyaami saaca ay dhici doonaan ay hoos imanayaan wa waxaa culamaau lislaam ay u yaqaaniin qawaacidda qawaacid alfiqiya tusaale ahaan waxaa kamida qaacida la hahdo laa darara walaa diraar oo tilmaamaysa dhib oo dhan inaan la ogolayn oo dhib kastaoo xaqdarra ahi inuu yahay baatil oo shareecadu aanay ogolayn qofku naftiisana ma dhibi karo cid kalena ma dhibi karo bigayri xaqin wax kasta oo dhib ulana ma isticmaali karo maxaa soo gelaya qaacidadaas wax kasta oo dhibkiisu uu ka badan yahay dheeftiisa magacu doonaya ha lahaado muuqu doonaya ha lahaado waktigu doonaya ha jiro meeshuu doonaya ha ka jiro marka ilaahay qaacidadaasi tilmaamay markuu yihi yasaluunaka can اlkhamri wاlmaysir qul fiihima iثmu kabiir wamanaaficu lلnaas waismuhuma akbaru min nafcihima waxay ku weydiinayaan khamriga iyo khamaarka waxaad tidhaahdaa manaafic bay leeyihin laakiin madaarkooda iyo mafaasidooda iyo dhibaatadooda ka badan manfacadooda maxaa xukumkoodii laga dhigay waa xukumkoodii laga dhigay xaaraannimo inuu xaaraan yahay khamriga iyo khamaarku xukumka noocaasi muxuu ku dhisan yihi wuxuu ku dhisan yahay qaacidadaasi ah in dhibkooda uu ka badan yahay dheeftooda idan mar haddii lagu sababeeyo xaaraantimeynta khamriga iyo khamaarka inuu dhibkoodu dheeftooda ka badan yahy waa waa qaacido guud oo ana kula ma kaana dararuhu akara waaqlaba min nafci fahuwa xaraam wax kastoo dhibkiisa uu ka badan yahay oo uu ka qaalib yahay nafcigiisa iyo waxtarkiisa waa xaaraan waa qaacido guud nabiguna alayh salaatu wasalaam si guud buu qaacida u sheego wuxuu yihi laa darara walaa diraar xadiiska uu ibnumaaja wariyey biisnaadin xasan marka diin ulislaam waa diin nawaaxi lxayaa dhinacyada nolosha iyo qaybaheeda meel haba yaraatee ay ka tegeysaa ma jirto waxay taabanaysa ka hadlaysaa qofka caqiidadiisa wuxuu aamini lahaa qalbigiisa uu ku gunti lahaa waxay ka hadlaysaa qofka cibaadadiisa iyo camalkiisa akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisa iyo dhaqanka ay tahay inuu rabbigii kula dhaqmo iyo khalqiga noocyooda kala duwan inuu kula dhaqmo waxay dawaabid iyo xuduud iyo axkaam u yeeshay maslaxadu ay ku jirto mucaamalaadka dadka dhex maraaya haddayna tahay qaabka loo tarmaayo oo guurkiia axkaam fara badan ayuu leeyahay guurku iyo hadday t hadday tahay qaabka dadku ay wax u kala bedeshaan oo loo kala bedesho alacyaan ashyaada la kala iibsanayo ama loo kala bedesho almanaafic oo qof baa guri le midna guri ma laha wuxuu doonayaa gurigaasi qofkii lahaabaa iska lahaanaya laakiin inuu ku intifaaco kan bilaa gurigaah qaabku ugu intifaacaya inuu uhibeeyo gurigaa manfacadiisa inuu uhadiyeeyo inuu ka kireeyo waa waxaasoo dhamna axkaamtoodu diinta islaamka waa ku dhigan yihin waa abwaab ku qoran kutubta fiqiga ee ay ku taallo axkaamta laga keena kitaabka qur-aanka iyo axaadiista nabiga caleyh isalaatu wasalaam jamiic almucaamalaat qofka yar isuu la dhaqmayo qofka weyn qofka weyn isuu la dhaqmayo ka yar ragga iyo dumarku aa laba jinsi oo kala duwan oo mid waliba uu leeyahay khasaais waxyaaba uu la gaar yahay oo jinsiga kale uu kaga duwan yahay axkaamta ay kala yeelanayaan iyo mid waliba sida uula dhaqmayo jinsiga kale adwaaru lxayaa ee qofku uu marayo maraaxisha nolosha ee qofka bani aadamka uu marayo dhammaanteedba diinta islaamku axkaam bay u yeeshay laga bilaabo markuu yahay janiin ilmagaleenka hooyadii ku jira marka uu dhasho ilaa uu dhimanayo oo uu noqonayo meyd xabaan la dhigoo la aaso axkaam buu leeyahy ma jirto marxalo ka mida maraaxisha nolosha ee qofka bani aadamka uu maro oo aanay diinta islaamku aanay axkaam u yeelin wax lasoo qaadi karo hadal la odhan karo xukum kuma laha diin lislaam ama ficil la odhan karo ama mucaamalo la odhan karo ama caqiide la odhan karo ama cibaado la odhan karo diinulislaam dhexda xukum kuma lahaba yaraatee la heli maayo waa diin shaamila ma aha diin ihtimaamtay oo si gaara u ilaaliso xil iska saartay ruuxda oo qura oo jasadka iyo axkaamta la xidhiidha bay lihisay mana aha diin jidhka iyo wixii la xidhiidho un ka hadashay iyo wuxuu u baahan yahay iyo waxay tay in loo ilaaliyo waxay tay in laga ilaaliyo oo ruuxda iyo qalbiga haba yaraatee xaggiisa aan eegin bal waa diin tajmacu bayna axkaami ruux wa axkaami ljasad waa diin kulminaysa axkaamta ruuxda iyo axkaamta jidhka oo aan waxba ka tegin wax alaaliyo waxa uu ku hagaagayo qofka bani aadamka qalbigiisu iyo waxa jidhkiisu uu ku hagaagayo waa diin shaamila oo haba yaraatee waxay ka tagtay aanu jirin xagga amaakintay shaamil ka tahi oo meel walba iyaday waajibtay inay diin ka noqoto xagga waktiyadana shaamil bay ka tahi oo wakti kastaba iyada ayuunbaa ilaahay looga diin dhigan karaa waman yabtai ayr slaami ayr waman yabtagi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin xagga marka la eego axkaamta iyo qofka bani aadamka qeybaha uu ka kooban yahay hadday tahay qalbiga wax laga aamino iyo hadday tahay carabka wax lagaga qawlo iyo hadday tahay xubnahan kale wax samaynaya waxna ka tegaaya shaamil bay ka tago meel walba diin lislaam way taabanaysaa ilahay baynu subxana watacala weydiisanaynaa diinta inuu ina jeclaysiiyo qulubteennana uu ku sugo ilaahay uu nagu nooleeyo inaguna dilo inaguna soo saaro wasala allahu calaa nabiyina mxamed